shacabka degmada buulobuurte oo kaashanaya maamulka degmada iyo kan garoonka ayaa olole lagu ballaaranayo ka sameeyey gudaha garoonka diyaaradaha ee degmadaasi garoonka ayaa muddo ku dhow laba bil aan shaqaynin sabab la xiriira roobkii deyrta iyo shirkadaha diyaaradaha oo sheegay in garoonka uu u baahan yahay ballaarin maarayaha garoonka diyaaradaha buulobuurde cabdiraxmaan salaad ayaa ka waramaya halka uu marayo ololaha ballaarinta garoonka
eelaboorkiisa in muddaa laba bil kun bilat oo naga xirnaa saas ay tahay roobkii da-ayo dhan geedana way ka baxeen oo meelihii geesaha oo rayniya ku adile midda labaadna diyaarahin wax badan waxay ka qayliyeen inuu garoonka uu ku yar yahay ayaan dhexdaas mar uu wasiirka welisia hawada muuse salaad weliya u yimid wuxuu noo dhagax dhigay in in wax lagu daro eelaboorka marka ka maamul ahaan kareer buurt ahaan waxaan go-aansanay in aan ku darno laba dhinac waxa ugu darno laba boqol iyo konton mitir oo waqooyi ah iyo laba boqol iyo konton mitir oo koonfur ah labada meel ay gaadhi kutugayso inaan ballaarino marka hadda faceonkii koowaad oo dhanka waqooyi aan laba boqol iyo konton mitir aan garaacnay aan geedii ka bixinay hadda waxaan qabanay boqol iyo konton mitir aan caradina dhignay waana waana firaarinay hadii ilaa yidhaaho yani isbuucaan meeshaan kudhex jirnay beri hadduu ilaa yidhaha maxaa rabnay inaan ruulo yaraan samaysanay maadaama magaalada iskubitaan isu badoon tahay marka ruulo yaraan samaysanay beri haddaan rabnay hadduu ilaa yidhaha maxaa rabnay inaan aan ku labeelayn aan ku juweynin miyaw lahan contribution isla degmada dhexdeeda iyo ganacsatadeeda odayaasheeda iyo maamulkeeda ilaa walaaleen walaana la jirto heel walaaleen jabuuti walaaleen waa macal xildhibaano qaar kamid ah wax laga qaaday waa contribution iyo wasiiro qaar oo hirshadeela kamid ah dadaalkeena iyo degmadeena iyo bulshadeena markaan isku tashanay insha allahu tacaala waxaan jecel lahay in isbedel weyn aan ka keeno garoonkaas aan ballaarno annagoo lasii kaasha doono dhammaan ganacsatada iyo reer hiiraan meel walbay joogaana kollay tago inaan isku tashano garoonkaas aan wax badan ka qabsano waana wada istaagnay ka maamul ahaan iyo ka odayaal ahaan ka ganacsata ahaan kolleyta hadda waxaan isku daa aan kutaxalujinin hadda aan kudhaxjirno waa face onkii kolleyta waa face two-gina kolley waxa oo la imaado iyo waxaan macnay contribution kale la sameeyo kolleyta waa tashiga labaad waa imaadan hadda waxaan dadaal saaraynaa si maadaama hadda maalmahan labadan bilood loo dhibtooday qof xanuunsan aa laga yaabaa in magaalada muqdisho boobaada loo qaado gaarigii lagu qaadaa waa rasaad marka dhibaato badan aa labadan bilo soo maray marka bal inaan facebookan inaan qabano si dadkii albaabka uu shaqeeyo oo isbuucan ugu soo horeysaba insha allahu tacala arna inuu bilaabo shaqadiisa shacabka degmada buulaburta ee gobolka hiiraan ayaa muddooyinkii dambe dhib ku qabay garoonka diyaaradaha oo aan shaqaynin maadaama inta badan dadka xanuunsan aysan ka bixi karin safarka dhulka ah